Dunideenu waxa ay wajahaysaa caqabado badan, qalalaase iyo xoogagga qaybsan sida saboolnimada, rabshadaha, iyo xadgudubyada xuquuqda aadanaha iyo kuwo kale oo badan kuwaas oo wiiqaya nabadda, amniga, horumarka, iyo wada noolaanshaha bulsho ee dadyowga adduunka. Si loo wajaho dhibaatooyinkaas iyo caqabadahaas, sababaha asalka u ah waa in wax laga qabto iyada oo kor loo qaadayo lana difaacayo ruuxda la wadaaga ee wadajirka aadanaha kaas oo leh qaabab badan. Midda ugu fududna waxay tahay saaxiibtinimada, iyada oo loo marayo saaxiibtinimada anagoo ururinayna isku xirnaanta saaxiibada iyo horumarinta xiriirka adag ee kalsoonida ah. Waxaan wax ku biirin karnaa isbeddelka aasaasiga ah ee degdega ah ee looga baahan yahay si loo gaaro xasillooni waarta. Waxaan samaynaa shabakad badbaado oo ina ilaalin doonta dhammaanteen oo dhalin doonta jacayl adduun oo wanaagsan. Maalinta Caalamiga ah ee Saaxiibtinimada waxaa lagu dhawaaqay sanadkii laba kun iyo koob iyo tobankii Golaha Guud ee Qaramada Midoobay, iyadoo fikradda ah in saaxiibtinimada ka dhaxaysa dadyowga dalalka, dhaqamada, iyo shakhsiyaadka ah ay dhiirigelin karaan dadaallada nabadda iyo dhisidda buundooyinka u dhexeeya bulshooyinka. Qaraarku waxa uu xoogga saarayaa ka qaybgelinta dhalinyarada hogaamiyeyaasha mustaqbalka, hawlaha bulshada oo ay ku jiraan dhaqamo kala duwan, iyo kor u qaadidda fahamka caalamiga ah iyo ixtiraamka kala duwanaanshaha. Si loo xuso Maalinta Caalamiga ah ee Saaxiibtinimada, Qaramada Midoobay waxa ay ku dhiirigelinaysaa dawladaha, ururada caalamiga ah, iyo kooxaha bulshada rayidka ah inay qabtaan munaasabado, waxqabadyo, iyo hindiseyaal gacan ka geysanaya dadaallada beesha caalamka ee ku wajahan horumarinta wadahadalka, ilbaxnimooyinka, wadajirka, isfahanka, iyo dib u heshiisiinta. Maalinta Caalamiga ah ee Saaxiibtinimada Adduunka waa hindise raacaya soo jeedinta ay samaysay UNESCO oo ku qeexday dhaqanka nabadda in uu yahay qiimeyn dabeecado diidaya rabshadaha, iskuna dayaysa in ay ka hortagaan isku dhacyada iyaga oo ka hadlaya sababaha asalka u ah iyadoo loo eegayo xallinta dhibaatooyinka. Awoodda saaxiibtinimadu waa mid caalami ah oo gaarta geesaha iyo dhaqamada adduunka oo dhan. Maalinta Caalamiga ah ee Saaxiibtinimada waxa ay ku saabsan tahay kor u qaadista wadajirka iyo naxariista isku keenidda dadka. Saaxiibtinimadu waxa ay xoojisaa adkaysiga shucuurta, la wadaagidda waqtiyada wanaagsan, dadka aad jeceshahay, iyo inaad yeelato shabakad saaxiib ah oo kaa caawiya inaad ka gudubto waayaha xunxun. Waxa ay kuu sahlaysaa inaad ka gudubto kororka iyo hoos u dhaca nolosha ee lama huraanka ah inay nagu soo tuurto. Marka aynu ka hadlayno saaxiibtinimada iyo bulshadeena Soomaaliyeed, inta badan dadka saaxiibtinimada qadariya waa dhalinyarada. Haddaba, si aan wax badan uga ogaano muhiimadda xuska Maalinta Caalamiga ah ee Saaxiibtinimadu u leedahay bulshadeena, ayaan waraysiyo kala duwan la yeelanay qaybaha kala gedisan ee bulshada ku nool magaalada Kismaayo, kuwaas oo aan wax ka weydiinay fahanka guud ee ay ka haystaan maalinta loo asteeyay saaxiibtinimada iyo sida loo adkeyn karo saaxiibtinimada, wadajirka, iyo isku xirnaanta bulshada. Inkastoo dadkii aanu waraysiyada la yeelanay badankoodu ay isku raaceen in Maalintan Caalamiga ah ee Saaxiibtinimada Adduunka aan Soomaaliya laga xusin, haddana waxa ay sheegeen in maalintani ay ahmiyad badan u leedahay isku xirnaanta bulshada iyo in la helo kooxo saaxiib ah kuwaas oo ka shaqeeya nabadda iyo in bulshadu ay isdhexgalaan. Waxay intaasi ku dareen in magaalada Kismaayo ururada iyo kooxaha ka jira ay hogaaminayaan dhalinyaro, isla markaana ay ka shaqeeyaan kor u qaadista nabadda, wada noolaanshaha bulshada, iyo in bulshadu ay isdhexgalaan. Iyagoona maalintani ugu hambalyeeyay guud ahaan bulshada Soomaaliyeed, si gaar gaarana saaxiibadooda iyo kooxaha ay isku xiran yihiin.
Horta xamdiye maalinkan waa maalin weyn, inkastoo soomaalida markii loo eego aysan ahayn maalmaha ay aadka ugu dabaaldegto ama ay aadka u xusto. laakiin ay mudan tahay in la xuso loona dabaaldego maalinta saaxiibtinimada adduunka maanta kale waa maalin weyn saaxiibtinimada dhexdeeda iyo weliba dadka saaxiibadana waxay ugu fadhidaa door muhiima marka xaaladaha adag ee lagu jiro waxyaabaha looga bixi karo waa isku xirnaanta saaxiibka wanaagsan iyo saaxiibnimada bulshada dhexdeeda iyo saaxiibtinimadoodaba la sameeyoo kale baa waxaan isdhihi karaa abuuri karaa isku xirnaan bulshadoo saaxiibtinimo leh magacaygu waa nuurdiin maxamed cali waxaan ka mid ahay dhalinyarada magaalada kismaayo dabcan de waa maalin weyn oo la wada yaqaano oo asteysan dhammaan dee ay markaas u dabaaldegaan dadka saaxiibada ah waxaa loo abuuri karaa bulshadu inay leedahay isdhexgal inay leedahay waxay markaasi isku dhexgalaan hadday tahay goobaha shaqada goobaha laysugu yimaado goobaha wax lagu barto meel walbo aad tagtana waxaad helaysaa saaxiib gaara hal iyo laba iyo saddex waxay ahaadaanba saddexdaas hadhow waxay ka turjumayaan inayiin saaxiibo wada dhow mid hadduu wanaagsan yahana labada kale wanaagga ay ku raacaan mid hadduu xun yahayna labada kale xumaanta ay ka reebaan marka saaxiibku waa waxa ugu wanaagsan ay bulshadu markaas yeelan karto ama ama ay ku horumari karto waxay door oga qaadan kartaa dabcan saaxiibada markay wanaag ku midoobaan dabcan waxay ka hortegayaan wax walbo markaas xumaan ah ama nabadda iyo isdhexgalka bulshada leedku ah
maalinta saaxiibtinimada waa maalin carami ah waana maalin inta badan la xuso saaxiibtinimada waxaana ka ogahay in saaxiibada adduunka ku nool ay isku marxabeeyaan ay isku abaalgudaan kuwa qaarkood hadiidu isa siiyaan maadaama maalin caalami ah ay tahay waxaa lagu heli karaa kow horta wacyigelinta in la sameeyo oo bulshada wacyigelin loo sameeyo isdhexgal bulshana la sameeyo markii isdhexgal bulsho la sameeyo wacyigelin la sameeyo waxaa yaraanaysa shaqaqooyinka iyo tacadiyada ka dhanka ah si guudba
ujeedada laga leeyahay xuska maalintani caalamiga ee saaxiibtinimada hayaa ah in bulshooyinka kala duwan ee caalamka lagu baraarujiyo wada noolaanshaha iyo inay isku ixtiraamaan dhaqamada kala duwan ee bulshooyinku ay leeyihiin islamarkaana kor loo qaado saaxiibtinimada iyo isku xirka bulshooyinka dhexdeeda ka jira